sabuuraddii toban iyo afaraad nacasku wuxuu qalbigiisa iska yidhaahdaa ilaah ma jiro iyagu way qarriban yihiin oo waxay sameeyeen shuqullo karaahiyo ah ma jiro mid wanaag sameeya rabbigu samadu ka soo fiiriyey binu-aadmiga inuu arko haddii ay jiraan kuwo wax garanaya oo ilaah doondoona dhammaantood gees bay u wada leexdeen oo way wada nijaasoobeen mid wanaag falaa ma jiro midnaba xumaanfalayaasha oo dhow miyaanay aqoon lahayn iyagoo dadkayga cuna siday kibista u cunaan mana ay baryaan rabbiga halkaasay aad ugu cabsadeen maxaa yeelay ilaah wuxuu la jiraa qarniga xaqa ah idinku waxaad ceebaysaan talada maskiinka laakiin rabbigu waa magangelkiisa badbaadada reer binu israa'iil balmaysiyoon ka timaaddo marka rabbigu dadkiisa maxaabiisnimada ka soo celiyo ayaa reer yacquub raynrayn doonaa oo reer binu israa'iilna farxi doonaa